munaasabadan oo qayb ka ahayd kuwa lagu xoojinayo nabadda galbeedka gobolka mudug waxaa ujeedkeedu ahaa in lagu wareejiyo mid ka mid ah dadkii dagaalka ka qaybgelayay kaas oo gacanta u kalay mid ka mid a beelaha ku dagaalamay galbeedka gobolka mudug ninkaasi ayaa bixin kadib lagu wareejiyey beeshii uu ka dhashay waxaana munaasabadan ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug kan magaalada maamulka galmudug maamulada galmudug iyo puntland iyo maamulka magaalada gaalkacyo ugu horeyn nabadoonnada iyo waxgaradka labada beelood ee goobta ka hadlay cabdirasaaq cali jaamac hadda waa nin sacad ah meeshii leelkasiya sacad isku dilayeen haddii ilaahay inta nooga keenay uu noo nabad galay intuu nala joogo intaadan ku soo wareejina ka hor nin sacada weeye waxaana rajo ka qabnaa inuu noqdo nin rag ah oo bixintiisii ka amaal guda oo sacad iyo leelkase masaalixdooda ka shaqeeya waxaan leeyahay hadday wax dhacaan ikhiyaarow waxaysan soo fursan baa u soo hoydaa leeyihi waxaan rabnaa haddii wax dhacaan inaan fadal laga dabamarin in layska warsado wixii wax geysta in la soo qabto sababtoo ah nabadda intii lagu jiro wax badan baa dhaca samir badan baa la rabaa aan samirno wixii naga dhintay aan ka samirno ninka nool baa haddii layin faa'iido badan wixii dhintayna ilaahay baa u qadaray waxa dambana waxaan leeyahay aan ku dadaalno ilaahay baa bixiya oo haddii idinkale awoodda iska leh laakiin aan ku dadaalno in haddii ilaahay idankeeda leeyahay nin dambe uusan nooga dhimannin ninkii siishiikishaa waa dhimanaya laakiin ijtixaad baa la faray dadka waxaan leeyahay sida ninkaa loo badbaadiyey dhammaan haddii ilahay idinka le haddii la badbaadiyo inaan haddii ilahay idinka le u badbaadinno aan isku daynaan leeyahay tiro badan baa ka fadhiya labadaba qolaba waxay muujinaysaa nabadda iyo wanaagga dadku siduu roobo annagu hadda wax hadala oo noo fulan ma jiraan ninkii waan la wareegnay nabadna gacan baanu taagnay waxaan rabaa hadalkii hortay baa la yidhi waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo ragga meeshaan fadhiya mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddaasoo waxay ka saaran tahay dhibaatada dhex taalla walaalaha iyo beesha sacad iyo beesha leelkase nabadoonnaha ku jira isimaha ku jira waa mas-uuliyad saaran aakhiro waa lagula xisaabtamahayaa dhanka kalena mas-uuliyiintii ka socday maamulada puntland iyo galmudug ayaa dhankooda waxa ay bogaadiyeen kulankan oo ay sheegeen in loo baahan yahay in sida ninkaas loo badbaadiyey loo badbaadiyo kuwa kale oo dagaalka ka qaybgelaya sidoo kalena guud ahaan la joojiyo diriirta iyo dagaalada kusoo laalaabtay deegaanada dhaca degmada galdagob iyo deegaanada kale ee galbeedka gobolkaasi mudug furo u ah nabadda waa tallaabo ku dayasho mudan ilaahay lagu dhowaanayo qof kasta oo muslim ah oo soomaalinimadu iyo waxa la isu yahay dareemaya oo mas-uuliyadii saaran tahayna waa tallaabo uu ka mahadcelin karo tallaabada noocaasa inay maanta ku ekaato lama rabo nin baa maanta soo galay eh innaguna aan ka abaalgudno aan celinno waa ka weyntahay waxa weeye tallaabo nabadda inay furo u noqoto loo baahan yahay oo ciidanka ishor fadhiya iyo odayaasha iyo dhallinyarada iyo cuqaasha iyo siyaasiyiinta guud ahaan labada beeloodba laga bilaabo maantayto in jawi nabadeed uu bilowdo tallaabo fara u noqonaysa wey mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin aad baa idinkaga mahad celinayaa
waayihii dambe dagaal beeleedyo soo noqnoqday ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan galbeedka gobolka mudug waxaana bilihii lasoo dhaafay socday shirar lagu joojinayo dagaaladaasi iyada oo maamulada puntland iyo galmudug ay dadaallo ku bixiyeen sidii loo soo afjari lahaa nabadna loo kala dhex dhigi lahaa beelaha ku dagaalamay deegaanadaasi